بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشركii sideedaad kitaabka alrisaala aljaamica watadkirata annaafica macaasi ljawaarix jawaarixdu waa xubnaha jawaarixda macaasidooda dembiyada ka yimaada ayaa laga hadlayaa wa amaa macaasi ljawaarixi jawaarixda macaasidooda macaasi lbadni kow waxay ka dhigan tahay kan koowaad alawal macaasi lbadni caloosha macaasideeda wey fa macaasi lbadni badniga iyo caloosha macaasideedu mithlu akli riba ribada cunideeda iyo wixii la mida wey ribo iyo wixii la mida ribo cunideed iyo wixii la mido xaaraanoo la cuno waa caloosha dembi gelaya waa wax gelaya macsiye weeyaan riba maxay tahay ribadu maxay tahay baycu axadi naqdayni laba lacagood midkood baa la gadin ama madcuumaadka iyo raashinka mid ka mid a la gadin bil aakhari lacag kale ama raashin kalaa lagu gadayaa oo mu-ajalan ah aan la kala qaadanayna muddo leh lacag baa lacag lagu gado lagu sarifay mid baa maqan labadii lacagood raashin baa raashin lagu gaday mid baa maqan waa muddaabaa la qabta ama muddaba lagama qabane waa bikayri taqaabudin waan la kala qibdoon waana kanal nooc ama bijinsihi lacagta lacag la mid ah baa lagu gaday dahab dahab ku gad boqol boqol dahaba boqol dahaba ama fidaa boqol fidaa ama kiish beriisa kiish beriisa waana mutafaadilan waa kala badan yihi boqol iyo toban iyo boqol baa laisku sarifayaa iyo wixii la mid a dee doonto boqol iyo kow keliya ha noqoto labadii lacagood mid baa badan waana isku mid labada lacago noocaana wanaagsan iyo waxaas ma shaqeynayo anagii soo marna hadda kahor waa ribo raashinkan iyo raashinka waa inay isleegyihiin wa kullu qardin jara nafcan fa huwa riban qaacido weyn wey qaacidadaas amaah kasta qardo qardo qardi inago qardaan ba iska dhahnaa qardo waa amaah amaah kasta oo soo jiida nafac qofkii amaahda bixiya nafac usoo jiidaysa fa huwa riban waa ribo laiska ilaalinaya wa shurbi kulli muskirin mid dadka ka iskaariya oo wax ka waaliya kulligiis oo la cabo baa ka mida macaasida caloosha waa in qalla weyn sharx haba yaraado hadduu doono waaye wax yar hadduu cabo wax wax ka sarqaamiya yousanba ku sarqaamin hadduu rabo waa macsiyadii weeyaan wahuwa maa khamara alcaqla wax allaal wixii caqliga daboolaha oo bedelo weeya muskirku nabigu xadiid wuxuu yidhi alayh salatu salaam imaam muslim baa wariyey kullu mus kullu kullu muskirin khamrun mid kastoo dadka ka sarqaamiya waa khamro wa kullu muskirinna xaraamun muskir oo dhanna waa xaaraam waa waxyaalaha dembiga caloosha macaasida gasha wey wa akli maalilyatiimi agoonka maalkiis cunidiis taasna waa la mid agoon maalkeed wahuwa tiflu aladii maata waalidu ilmaha yaree aabbihi dhintay weeye alwaalid waa aabbaha aabbihii baa dhintay waaye aabbihii markau dhintay xoolaho xoolihiisii haddii la cuno xaqdarro lagu qaato waa dembiyada waaweyn waana agoon ilmahaasi ilaa uu ka qaangaarayo waa agoon ilaahay muxuu yidhi in aladiina yaakuluuna amwaalal yataamaa dulman kuwa agoonta xoolahooda cunaaya dulmi inamaa yaakuluuna fii buduunihim naara wasayaslowna saciira naar bay cunayaan naar bayna calooshooda ku- naar bay ku guban doonaan kuwa cunayaa la yidhi haddaysan cunin ka waran agoon xoolaheed cunidaa la cabiray waxaa kale waa la mid hadduu dhaho anigu ma cunine dhar baan ka dhigtay ama ma cunina waa cabe iyo ma cunina guri baan ku dhistay iyo akoon baan ku gurtay iyo cunidda inta badan dadku waxay wax u tabcanayaan waxay cunaan bay raadinayaan iyadii baa la cabira ee nooc kastoo agoonta xoolaheeda xaqdaraayo loo qaato waa isku mid waaya wa kulli maa wa ka kulli maa shay dhammaanta weeye xarama allaahu ilaahay oo xarimay calayhi dushiisa oo min almaakulaati waxyaalaha la cuno iyo walmashruubaati waxyaalaha la cabo ah wax la cuno iyo wax la cabo oo la xarimay dhammaan waa in laga ilaasha caloosha toddobadii xubnood oo la ilaalinayay waaya kuwaasna waa kuwa oo maxaa la xarimay qasbiga wax dhaca waxbaa la booliyaday waxbaa la xaday ugaartii xaramka maka iyo madiina baa la ugaarsaday waxaan hilibkooda la cunin baa la cunay xayawaanaadka hilibkooda aan la ogolayn ee aan xalaasha ahayn koow wixii jirka wamaa yaduru bilbadani iyo waxa jirka dhibaya oo dhan wixii jirka dhibaya oo dhan ha cunin hana cabin wax badan baa soo gelaya intaa ha u dhaafi wamaa yaduru bilbadani wax allaale wixii jirka dhibaya waa ka saasaa kitaabku yidhi oo cunadan dee nadiifka ah oo hadda xalaasha abaaba takhaatiirtu qaar waxay ama qofku ogyahay inuu dhibto iska daynaya soo ma oo dhakhtarkaa dhahaya noocaan ha cunin raashinkii caadiga ahayd hilibka u diidaya hadduu rabo hadduu doono caana qeyb ka mid dhahaya waana xalaal wuxuu iskaga daayay wuxuu isdhahaya waa ku dhibayaan waxa ma cuna waa dhibayaan sooma badna bini aadamka maanta haddii wixii ayba yihiin wax kaloo jirka si kale u dhibaya awalna aanba nadiif ahayn kaba sii daran iska ilaali buu ku leeyahay agoontii ku noqo agoontu wixii ay leeyihiin iyagaa leh qofkii u shaqaynaya isagoo kale wuxuu ugu shaqeeyo waa ka qaadan karaa ama ujratulmithli isagoo kale wuxuu ku shaqeeyo ka qaadan karaa ama kifaayada wixii la yidhaahdo intaas baa looga qadaro xooda kale iyagaa leh waa khatar ka agoontan xoolahooda la qaadanayo magtooda la qaadanayo waxoodii oo dad waaweyn oo wax kasta leh hadde ay iskaba jiraysteen waa arrin khatara weeyaan waa waxa waddanka gubaya ka mid oo kuwii oo ka dhintay oo had- haddii la dilay masaakiinta ahaayoo aan ka bahaysan baa dad han kala iskaba qaybsanaya kuwa xataa hadday doonaan int hantidooda xagga u taal iyo xoolahoodii iyo adduunkoodii iyo waxooda xagga u yaallaan baa waxay dhaqaybsanayaan intaan waxay leeyihiin waa magtii hebel laga qaatay haddii hebel ha laga qaatay yaa leh dadkau ka dhintay baa leh hadday agoon yihiin iyo haddaysan ahaynba rag iyo dumar qabiilku male qabiilku ha u soo qaadeen qoladaa xaqa lagu yeesha ha uga soo qaadeen si nadiifoo tartiiba waxay ku wareejinayaan dadkii lahaa ku wareejinayaan dadkaas ayana dhaxlanaya iska leh qofkan hadduu caado u dhinto guriga uu ka dhintay hadduu dabaq ka dhinto mayaa cidi kan guriyeysaa soomaalida cidna kama qaato hadduusan xataa dad ka dhiman oo taran ka dhiman nin ka qaata ma jidho wuxuu ka dhintay hebel xoolihiisii uu ka dhintay weeyaa laleeyahy kii ugu sokeeyey baa dhaxlay xoolahanna waa la mid sidaa taas aan loogu hunguriyoonayn waa in tan aan loogu hunguriyoon agoonta xoolaheeda oo dasaal qur-aanku ka sheegayo oo la qaadanayo khatartaasi leedahay waaye oo ummaddan haddii ay ku dhaqanto waa ka dhib kale wey qof iyo laba iyo saddex wixii u dhuntay waaba yeelkoode waa arrin khatarteeda la weeyaan qofkaas hooyadiisii iyo ilmihiisii iyo dadkiisii iyo xaasas waxaasoo wada fiirinayo oo ooyayo aan ka bahaysan baa xagga saa loo marinaya saasaa leeyahay beni fulaan kala innagana nagu lahaaye taa nagu lahaydeen u qaata waxaasi sax maaha waaye waqad lacana allaahu ilaahay wuu lacnaday iyo warasuuluhu rasuulkiisuba aakila ribaa ribada kan cuna tanna maxay ta qofka ribo ribo cunowga ah lacnad baa ku dhacday iyo wa kulli man qof dhammaanti acaana ugu kaalmeeyey calaa aklihi ribada cunideeda waa ku gacan qabta marka horta waxyaalaha mashruubaadka la cabo ama waxyaalaha la cuno xaaraanta kuwa la cabo waxaa ka mid ah khamradaa ka mid ah iyo nebiid sharaab qasan oo isna dadka sarqaamiya waa mashruubaad wax la cabo weeye laakiin xaaraam ah wa labani maa laa yu'kalu shay kastoo aan hilibkiisa la cunin caanihiisa iyana lama ogola dameeraha iska maalo iyo kuwa lamidkaa wixii aan hilibkooda la cunin lama ogola waxaa la mid ah waxyaalaha wax kastoo dareeraayo xaaraanaho in la cabo ay xaaraanta ribada kan cunaha iyo kan cunsiiya iyo kan qora faylka faylka ribada ninka haya waaye faylka ribada ninka haya iyo kan markhaantiga ka ah kullu lacnad baa ku dhacdaa la yihi xadiid baa caddeeyey xadiidku waa saxiix waaye heshiiskaas wax lagu kala qaato ribada ah inta goobjooga ka ah inta kala qaadatay kan cunaya kan cunsiiyey waa kuwa inkaartku wada dhacday qof kastoo ugu kaalmeeya waa la mid wa lacana nebigu wuxuu lacnaday shaaribal khamri khamrada kan dhama oo cabaha iyo wa kulla man qof dhammaantay acaana ugu kaalmeeya calaa shurbiha cabiddeeda khamrada dad baa keenaya moogta dee kuwa waa ugu kaalmeeyey kuwii cabi lahaa u keeneen kuwa ugu kaalmeeyey xata albaa'ica lahaa aa allah ka dhiga kan gadayane khamrada dad doonayousan cabine kan gadaya xataa khamradu waa balaayo toban qof baa khamrada sababkeed lagu lacnada midka miiray marka hore meel baa laga soo maroojinaya laga soo miirayaa moogta iyo kan yiri ha la ii miiro ha la ii diyaariyo intaas oo khamro ah soo laba maa ayib kan cabba iyo kan waraabinayo sii siinaya midkan cabaya mid waa u dhiibay mogta soo afar maaha kan gada iyo kan ka gadanaya nina waa ga- qofna waa gadan qofna waa ka gadanaya kan soo qaaday iyo kan loo soo qaaday mid waa dalbada waa loo soo qaaday midna waa kan dalabkas fulinaya soo qaadaya waxaa la yidhaahdaa waxaamilahaa walmaxmuulata ileyh kan soo qaadaya kan loo wado wey wa akila thamaniha dhaqaalihii ka soo baxay kan cunay rawaahu abu daawuud wa axmed wabnu maajah watirmidiy kuwaas kullu inkaar baa ku dhacday inkaartooda maxay tahay inkaartu ma inkaartu waa soomaaliya anaa iriyo lacnad baa ku dhacday weeye aa inkaar ka daran waa lacnad baa ku dhacday weeye waxaasoo dhan meesha cag dhigto ilaa kii u u horreeyoo soo miiray iyo kii dalabka lahaa gaadiidkii soo qaaday kuwii soo gudbiyey yaa kuwii gatay kuwii ka gatay kuwii cabbay kuwii cabsiiyey dhaqaalihii ka soo baxay kuwii isticmaalay lama kala reebin waa isku albaab allow kaa magan macaasidaasoo dhan haddee qalbiga keliya laga hadlay macaasi lisaanna waa maxay carabka macsiyihiisa labo carabka macaasida ka timaada wa macaasi lisaani kaiiratu waa mid tiro badan imaamu ghazaali baa kitaabkiisa alixyaa yaa gaar buu u qoray kitaab dhan oo uu ku baxshay kitaabu aafaati lisaan buu ka qoray ixyaa culuumudiinka ku dhex jiraa labaatan aafo oo carabka ka timaada buu halkaa ku qoray aafaadkaas iyo macaasidaas waa badan yihiin midlulghiibati xantii oo kale weeye wahiya xantu dikruka adiga sheegidaada weeye akhaaka walaalka a ku sheegto masdaru mudaafun lifaacilihi mafcuulkiisana ka dambeeya dikruka adiga sheegidaada akhaaka a xusto oo sheegto walaalkaada almuslima muslimka bimaa shay yakrahu oo dhibsanayo wain kunta aada ba'haati saadiqan mid run sheegaya haddaad doonto runtaa ha ahaato waxa weeyaan walaalkaa wuxuu dhibsanaya haddaad ku sheegto isaga iyo wixii la xiriira waxa weeyaan waa taasaa xan ah run baan sheegayaa miyadaa dembiya maaha waa dembi waa ila jooga ama waa imaqlayaa miyadaa dembiya maaha waa dembi mar hadduusan raalli ka ahayn halkaasa hawshaas madha wanamiimati milulqiibati iyo wanamiimati wa milunamiima diraandiryadii isku diriddii oo kale wey iyaduna waa aafo kale laa yadkhulu janata namaam qof waxaa la leeyahay dadka isku diraay jannada ma galo bukhaari iyo muslim baa wariyey ayb walkadibi beentii oo kale wey beentuna waa la mid iyo washatmi caydi caydi waa maxa qofka ku carab dheerooaa dheeraada qof kale cirdigiis isagii iyo ehelkiisi iyo dadkiisi wax ka sheegaya beentuna hadda sida jidha si aan haynoo la sheegay wey wasabi caydi wey qof buu caayayaayo yasayaayo nuqsaaminaya iyo wakayrihaa wixii la mid a maye walacni lacnadii qof buu lacnad ku sheegaya lacna haddooba sheegay waxa wey qofka raxmadda allah kaa dheereeya weeye lacnadu sideedaba taa lama ogola iyo wakayrihaa wixii la mid a neefkii hashii nebiga safar ah ninku lacnada ku sheegay ina kaba reebo nabigu yidhi na raaci mayse dadka in qofka afkiisa lacnad ay barato lama ogola waxaasaa ku yaal waxaasaasa waxaa lama ogola xataa xoolaha xataa dhirta cidnaha lacnadi a erey xun weeyaan kelimatu lacnada laga fogaado layska ilaasho waay khatar weeyaan macaasil cayni isha macaasideedi wey waa macaasil cayni isha macaasideedu midlu nadari eegid oo kale weeye ila nisaa'i dumar la fiiriyo alajnabiyaati ee ajnabi ah isagoo u kasaya hadday ishu kaga dhacdo maaha dhib ma leh oo hadhowna ka laabo laakiin dumar ajnabi aan maxramkiisa ahayn u fiirsado weeye waa arrin iyana khatara weeyaan qofku usan u aragba inay dhib tahay oo san uba uba aragba iska fiirsanaya dad ajnabiya sa indhaha ka duwayn iyo wa nadaril cawraati cawrooyinka eegiddooda wey ayib iyana lama ogolo oo qofkii qof kale cawradiisa tatabuco dabagala ilaahay baa isagana tiisa dabagala adduun iyo aakhiraba dabaraani baa awsadka ku wariyey mujaladka afraad boqol labaatan iyo shan wanadari baa ka mid ah indhaha dembiyaday la yimaadeen eegid bilistixqaari istixqaar waa xaqirid iyo fudays iyo yasid iyo jees jees qaabkeed buu wax ku fiiriyey qof waxaa shar ugu filan bixasbi mri'in min ashari qof shar waxaa ugu filan an yaxqira akhaahu lmuslima walaalkiisa muslimka inuu xaqiro kullu lmuslim cala lmuslim qof kastoo muslima qofka kaloo muslimkaa xaraamun xaaraan buu ka yahay damuhu baa ka xaaraama dhiiggiisa wa maaluhu xoolihiisa wa cirduhu nasabkiisa imaam muslim baa wariyey waxaan iswada laynaya oo iswada dhacaya oo wax iska wada sheegaya waa wix la xarimay qof qoyskiisu raacaya ma jiro qabri buu keligii leeyahy marka cid in kale inuu qofku dilo hebel baan u aarayay bani fulan baan u hiilinayay waxay u taraysa male isaga iyo qabrigiisa iyo qiyaamadiis baa ishudhan kaa laftiisa hadduu saa ku dhinto haye qof kale un muslim oo dilay cidna dhihi mayso waa soo cadhay waa soo waxbaa soo dishay waa haa waxa weeyaan dembi baa loo haystaa waaye kow u hiilinayana maba ogaba midku isleeya u hiili mid horeo dhintay weeye moogta nin macnaha dhahaya leelahay baga waa la iisoo aaray ma aha kii dhintay war ma hayo wax uu kaga nasanaya iyo wuxuu macnaha kaga na kaga raaxaysanaya ma jidho oo nin baaba hadda kahor wuxuu yidhi haddaanba haddii aan waaba u aari lahaaye kaan u aari lahaayo hore haddii uu macnaha wax u tarayso waaba u qaban lahaa de kaas uu dartii u xanaaq hadduusanba waxba u tarayn dee mid kaloo noolo muslimo isna dhibayaa bes kaa is leeyahay hebel u taro waxba uma tarin kane isagaa dembi galay arrin culus weeye arrintaas waayo taasina wataa waxaa la mid ah wanadari eegid bilistixqaari ila lmuslimi iyo wanadari eegid fii beytil hayri cid kale gurigeed eegid la eego bikayri idnihi ciddii lahayd idankeeda la-aanteed waa maxay cid kale gurigood fiirsada guryo dayda guryo dhowrdhowre wey umana ay ogolaan uma ay fasixin waaya taasna lama ogola waa midka la yidhi isha ha la fujiyo haddaan guriga isaga maxram iyo xaas iyo cidi u joogin oo isha ka qisho dalool ka firiya dadka dee ishaabaa laga tuuraya waxbaa dembi buu galay hays ilaaliyo wey macaasi luduni dhagaha macaasidooda waa casharku waa dee arrimihii qofka aan iska ilaalin lahayn wey waa qof kasta casharkiisi weeyaan casharkani kuwii hore o dhan waa ka duwan yihi kitaabka kusoo gabagabaynaya waa miskul khitaam kan ugu cajo badan wey waa adiga dantaa inaa iska ilaaliso dhagaha macaasidoodu kal istimaacid dhegaysasho iyo dhagraaricin weeye ila alkiibati xan iyo kayri daalika wixii la mid oo min almuxaramaati waxyaalaha la xarimay yana iska ilaali wey been inuu qofku dhegaysto ha dhegaysan been isku dirdiridna ha dhegaysan wax ilaahay xarimayna ha dhegaysan qofka wax dhegaysanaya xumaanta shariikul qaa'ili kii ku hadlay buu la wadaagaa midkaan sheekaynayo belada sheegaya ha dhegaysan kan dhegaysanayana dembigu la yeelanaya waa shariig waa sheer ba ku leeyahay kamaa ana alaamira sida kan amarka bixiyey walow bishadri kelima kelimo barkeedba allaha ka dhigay shariikul faacili kii sameeyey oo ula wadaago kelimad barkeed waa maxay qof buu yidhi dil kelimadii ma wada dhihin laakiin qaar buu sheegay waa u ishaaray uqtul soo maaha afar kelimo kelimad barkeed buu sheegay uq hadduu dhaho tulkumaba darin amar buu baxshay uqdii buu ku joojiyey laakiin kii sameeyo amarkaa qaatay buu dembiga la wadaagaa waay macaasilyadi gacnaha macaasidooda gacnaha macaasidooda ka tadfiifi nusqaamin weeye iyo yarayn filkeyli beegga iyo walwasni miiska wasanka wixii la beegayay iyo wixii la miisaamayey waxna kafed baa la saara waxna waa la kombeeyaa mogta ama caana ha noqdeen ama raashin ha noqdeen ama wax kale buu yaraynayaa qofkiiba xaqiisa ka yarsiinayaa dembiga ayaa gala gacnaha gala gacantaada ka ilaali weeye marka qaala tacaalaa aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuuna kuwa balaayada ku dhacday oo weyl weylun lilmudafifiina la yidhi markay dadka ka soo beeganayaan iyagu waa kasoo raajixsanayaan waa kasoo buuxsanayaan ilaa si fiican igu beegbooley waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum markay u beegayaan ama u wasnayaana yuqsiruuna ka yaraynayaan isagu marku hadhow dadka siinayana kiiladii waxbuu kala harin oo nuskiiladii waxbuu kala harin oo kiishkii waxbuu kala harin koombadii waxbuu kala harin gadicii waxbuu kala harin alaa yadunnu ulaaika annahum mabcuuhuun war kuwaas miyaysan aaminsanin in lasoo saari doono liyowmin cadiimin maalin weyn yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiina maalinta ilahay dadka hor istaagi doonaa war kuwaa miyaysan ilaahay ka yaabay bal arrintaa intay la egtaa arag arrintaas waa la adkeeyey waxaa la mid ah walkhiyaanati waxyaalaha gacanuhu galaan khiyaanadaa la mid ah waxbaa lagu aamina qofkii ammaanaaba loo dhigto waa khiyaano khiyaanadaas gacnaha gelaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuunu llaha warasuula wa takuunuu amaanaatikum antum taclamuun xadiidka imaam axmed iyo dabaraari ibnu xibaan iyo bazaar wariyan wuxuu ah laa iimaana liman laa amaanata lahu iimaan ma leh qofa ammaano lahayn walaa diina liman laa cahda lah qof aan ballan lahayn diin ma leh waxaa ka mid a waxyaala khayaanada iyo waxyaala gacnu galaan wasariqati waxadid maalki iyo si qarsoodiya loo qaado weeye oo loo qaato waxaa ka mid a wasaa'ir ilmucaamalaati mucaamalaadka intoodii kale almuxaramati la xarimay qofku inuu wax dhibo inuu wax dulmiyo waxa inuu maaragtay xataa gacanta hadduu ku qoro waxaan bannaanayn in la qoro hadda warqadihii dhab looma qoreen wa meelahan kale wax lagu qoraa moogta warqadihii dhig kale meelahan kalea la iskugu diraa hadda iyo mobeelada iyo nidaamyada kale waxaan bannaanayn hadduu qoro dembi iyo balaaye iyo xumaana waa la mid oo waa maxay wixii aan lagu hadli karin lama qori karo ogow wuxuu diidan yahay afka inuu ka sheego laakiin gacantuu raba inuu ka qoro waxaan lagu hadli karin lama qori karo waxaysan bannaanayn in lagu hadlo gacanta in lagu qorana lama ogolo haye oo maxay yihiin waxaas mucaamalaadka xaaraantaha kal qatli wax dilidii weeye wadarbi wax garaaci weeye bikayri xaqin xaq daraa xaq la-aana naf ilaahay xarimay dilkeeda oo qof muslima weeye ama waa qof dimi ah oo nagu hoos nooloo dhiiggiisu ilaashan yahay buu kasu dilay ama kasuaka u dilay shibha camdi lama ogola maxaa la mid a garaac bikayri xaqi garaacu hadduu xaq yahay dhimale ilmihii yarkaa hadduu salaada ka tagaa lagu garaaca isagoo toban sano gaaray toddoba sano waa lagu amriyay toban sanona waa lagu ulaynaya moogta taa dhimale waa la ogolaya wa macaasi rijli macaasi rijli wa macaasi rijli lugta macaasideedu almashyu waa u socosho fii sicaayatin yaa dirdirid bimuslimin muslim yaa sicaaya waxa weeyaan qof muslima buu xogtiisa wuxuu gaarsiinayaa kuwa saldanada iyo awoodda haya iyo xukunka xog buu ka gudbinayaa wuxuu u socday inuu qofkaa xog ka gudbiyo qof muslim oo rabaa in la dhibo oo maxaa lagu dhibayaa qoladaas awoodda le u rabaa inuu ku soo diro sicaaya la yihahda wishaayana waa la yidhaahdaa qof muslima in la dhibo darteed xaakimka iyo maamulka iyo dowladdu ku diraya qofkaana dembi ma leh aw qatlihi ama dilidiis in la dhibo ama la dilo ugu socdaa aw amase maa shay yadurhu dhibaya bikayri xaqin xaqdar xaq la-aan wuxuu rabaa wax dhibaya in lagu sameeyo ayaa lagu sameynaya ama qofkaa naftiisa ama nasabkiisa ama maalkiisa haddii arrinta uu ugu dacweynaya tahay isaga mid dulmi looga qabanayo oo leeyahay ummadda ninkan ha laga qabto dhibaato wadaaye oo xaq lagu leeyahay ay tahay dhima lahaateen waa bannaanta waxaa iyo wakayru daalika wey wakayri daalika kayri ma hoos dhigo kana waxuu u goda marka wagayri daalika oo min kulli maa shay dhammaantiisa xarumal mashu socod xaaraan yahay ileyhi xaggiisa loo socdo wax kastoo in loo dhaqaaqay xaaraanta wuxuu yidhi ka takhiiri sawaadil ashraari balaayada ahlu sharka ah muuqaalkooda in la badiyaa ka mida iyo wadalamati daalimiinta iyo walicaanata calaa dulmi qolo balaayo ay dembi ku socota in lala istaago oo lagala qeyb galo hawshooda lama ogolo qolo daalimiina kuwaasoo macnaa muuqaalkooda badinaya iyo tiradooda iyo sawirkooda badinaya muxuu la istaagayaa wuxuu- wuxuudiba u camiray ugu kaalmeeyey lama ogolo macaasi lfarji farjiga macaasidiisi weeye iyo cawrada wa macaasi alfarji ka zinaa waa zinada oo kale walliwaadi liwaadkii oo kale weeye oo dawga tagi weeye walistimnaa'i biyo iska keenid weeye bilyaddi gacanta biyo la iskaga keeno manidii isagu kas iskaga keeno iyo wagayrahaa wixii la mida oo waxaa la mid a gabadhii oo dhiigga caadada qabta ama dhiiggii umusha iyo wixii la mida inay isku tagaan iyana lama ogola wagayraha iyo waxaa wixii la mid oo min macaasi lfarji farjiga macaasidiisa macaasi lbadani jirkao dhan isku soo qabo xabad xabadaa lasoo sheegay haddee dhegahaa lasoo sheegay indhahaa lasoo sheegay lugahaa lasoo sheegay gacnahaa lasoo sheegay calooshaa lasoo sheegay ya carabkaa lasoo sheegay kuwaasaa lasoo sheegay moogta isku soo wada qabo jirkao dhan macsiyama la wada imaan karaa jirku waa isla socdaa meesha u dhaqaaqda jirku waa wada dhaqaaqaya moogta qayb ka haraysa qofka ma leh waa wada socdaa walmacsiyatu macsiyo oo bikulil badani badanka oo dhan ahaatay kal cuquuqi weeye caaq caaq caaq noqosha lil waalidayni labada waalid oo lagu caaqnimo sameeyo ama midkood waalid koraba ha noqdo maaha aabbaha iyo hooyada ugu sokeeya keliya hadduu doona waalid ka sokeeyaa jooga kii ka horeeyey kii ka siisheeyo dhalay oo caaq lagu noqdo waayo waxay dhib wuxuu dhib dhibbow ku sameeyey taasaa ka mid a iyo wal firaari cararid min azaxfi laga cararo firaar waa idbaar dabajeedin zaxfigii iyo guurguuradkii jihaadka u ka carar gaaladiiba hortooda ka wareega waa ka cararay dagaalkii waman yuwallihim yowmaydin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'atin faqad baa'a biqadabin min allahi wama'waahu jahannama wabi'sa almasiir baa ilahay wahuwa kaas cararkaas gaalada laga cararaayo min alkabaa'iri dembiyada waaweyn buu ka mid yahay wagayri maa dukira waxaas lasoo sheegay keyrkii weeyo min almuxaramaati waxyaalaha la xarimaya midlu qadiicati raximi qaraabogoynta iyo wadulmi naasi dadka oo la dulmiya waxaasoo dhan waa wax jirkao dhan baa la yimid xubin gaara maaha dadkii baa la dulmiyey dagaalkii baa laga cararay jihaadka ahaa qaraabaa la gooyey waa isla socdaan ayib oo qofka qaraaba goyskaa jannada ma gelay oo iyada la yidhi wattaqu llaha aladii tasaaluuna bihi walarxamana ilaahay baa yidhi dadkoo la dulmiyana waa khatar waseyaclamu aladiina dalamuu aya munqalab munqalabin munqalabin yanqalibuun xadiid qusigu wuxuu ahaa ilaahay yidhi yaa cibaadii inii xaramtu dulma can nafsi nafteeda dulmiga addoommadaydiyo waan ka xarimay wajacaltuhu baynakum muxaraman dhexdiinana mid la xarimaan ka dhigay falaa tadaalamuu ha isdulmiinina imaamu muslim baa wariyey wallaahu ilaahay baa almuwafiqu midka waafajiye ah wabillaahi towfiiq soo mahay wamaa towfiiqi ilaa billaah waay towfiiqda ilaahay baa kan muwafiqa walmuciinu ilaahay baa midka kaalmeeya limaa shayga yuxibu uu jecel yahay oo wayardaa u ka raali yahay sida wanaagsan ilaahay hana waafajiyo hana noogu kaalmeeyo وصلى الله الله نحريسي أدي على سيدنا سيدك النبي محمد لما هد بنيسي النبي محمد وآله آل كيسن الله نحريسي أدي وصحبه صحابتي وسلم الله النبي قليسي أدي والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم إلى يوم الدين طيب sidaas bay arrintu kusoo gebagabeeyey salliga nebiga caleyh salatu salaam wuu kusoo khatimay sidii loogu bilaabayba halkan waa qunuudka qunuudka waa iska xafidaysaa awal baa taqaan qunuudku hadde siiqooyin baa jira kan waa mid ka mid a qunuudu shaaficiyati madhabka imaam shaafici ama culimmada shaaficiyadu qunuudka ku qoran kutubta waa kana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت به واوليت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم kitaabka halkaa hore ku dhammaaday intaan waa ducadaanoo qunuudka halkaas qofku kasii xafidaya xadiid baa jira anas bin maalik baa warinaya nebigu calayh salatu salaam lam yazal yaqnutu fi subxi salaada subx inuu qunuudayo kama zuulin xataa faaraqa dunyaa ilaa u adduunka ka tegey xadiidun saxiixun rawaahu أحمد والبزار والحاكم والبيهقي والدار القطني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبغوي وغيرهم رقاصو دم باوري وقنوتك قنوتك mid waa mid raatib ah salaada subax ragcadda labaad marka laga tooso iyo shan iyo tobanka dambe salaada witriga bisha ramadaan qunuudna qunuudu naazila la yidhaahda ay dhibaato timid baa loo qunuudaya salaadahoo dhan baa taa la qunuudaa duhur iyo casar iyo kulli waa la qunuudaya muslimiinta haddii meel dhibaato ku dhacdo ama xanuun ama cudur ama dhibaato waxbaa macnaha dhacay ama dagaal ama fitan waxbaa jira taasna waa la qunuudaya waay qunuudkaasi waa kaas ayb iyada marka qunuudkaas dhibaatadaasaa loo qunuudaya ilaa ilaahay qaadayo ducadan iyo ducooyin kaleba waa la akhrisan karaa duco kastoo usuubata baa la akhrisan karaya kitaabku marka intaasu ku darsigiisu ku dhammaaday ilaahay baana ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala inoo taam yeelay sharaxana wixii aynu ka awoodnay intiisa badan waynu akrinay ama soomaali baanba ku sheegnayba fawaa'idkiisii alrisaala aljaamica watadkira annaafica iyana waa dhammaystirnay sharaxan addalaala annaafica isagana oo kitaabka saaran shuraaxdiisa ka mid a wixii ku yaalay waynu sheegnay baan rajaynayaa ilaahay hayna ku anfaco oo culimada akhrisatayna ilaahay ha ku anfaco annagana allah nagu anfaco intuu gaarayo codkuna allah ku anfaco ilaahayna waxaan ugu mahadinaynaa waafajinta inuu waafajiyey inoo taam yeelay inoo sahlay innaga awooddeenna iyo xeeladeenna iyo quwadeenna maaha waa bifadli illaahi wa biraxmatihi wa bixowlihi wa biquwati ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa weeyaan in kitaab inta bilowdo ama bilaabatid kuu taam noqdo marka innaga maaha teen xaggeenna ilaahay baa inoo ku kaalmeeyey فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله in sha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajeynana kuwo kaloo badan inuu inoo taam yeelo inaan kana aqbalo wsala allahu wslam wbaarak calaa sayidina muxamedi waaalihi wasaxbihi waman waalaah